عيا على الفلاح عيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
masjidka weyn ee ku yaala tuulada riba ee dhacda bariga ismaamulka wajeer oo in ka badan labaatan sano dhisan ayaa waxa uu xilligan u muuqdaa mid ay ka muuqato duruufo badan sida in xilli roobeedka uusan roobku reeban karin jameecada masjidka ku tukanaysana waxay aad uga cabsi qabaan inuu ku soo dumo maadaama uu yahay masjid muddo labaatan sano ka badan dhisan qaab dhismeedkiisii horena uu ahayn mid wanaagsan dadka soo xaadirayo salaadaha shanta waqti ee masjidkani waxa ay qaarkooda ku dukadaan bannaanka oo gudaha masjidka ma qaadayo maadaama bulshadu xilligan ay aada u bateen culimmada iyo waxgaradka tuulada riba ee dhacda bariga ismaamulka wajeer ayaa waxa ay ka hadleen baahida masjidkani uu qabo iyagoona ummadda soomaaliyeed ee muxsiniinta kheyrka jecel iyo sidoo kale hay-adaha islaamiga ee masaajidda iyo madarasooyinka dhisaan waxay ugu baaqeen in laga soo caabiyo sidii masjidkani loo dumin lahaa mar labaad sidoo kalena loo ballaarin lahaa maadaama xilligan jameecada inta badan aysan gudaha masjidka ay ku tukanin dadka tuulada ku noolna ay yihiin kuwa danyar ah ani magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdishakuur sheekh xuseen waxaan ahay ninka jiif ka ahaan jiray magaaladan haddana odayga u ah magaaladan riba masaajidkana aan ku jirno oon hadda ku dukanayno waxaa la yidhahdaa masaajid ulra'uub magaaladan riba masaajidkan dadweynihii meeshaan deganaa ayaa bilaawday waana masaajidka ugu horreeya magaaladan laga bilaaba saddex iyo labaatan sanaad dhisan yahay haddada wakhtigaanaan joogno isagaana magaalada masaajid u ah wakhtiga masaajidka la bilaabay magaalada waa yareed aaday u yareed hadda magaalada waa kubacday waa weynaatay waxaa yeelatay waxyaabo badan oy wakhtigaas laheen deegaankiyaa ballaartay biyaa yeelatay laba mashiimood oo biyo ah oo bahols oo xoolaha ka cabaan iyo dadkabaa yeelatay iskuulle secondary iyo brimaryha yeelatay degaan weyn oo isbillaariyay noqotay madarasadaa yeelatay dhibaatada hadda naga haysa iyo culayska nahaaya xagga masaajidka waxaa waay masaajidka magaalada waa deeqi waay jameecadii waa qaadi waay dadkii waa deeqi waay wakhtigaan aan joogno oon hadda ku dukanay masaajidkan bannaankaa loogu dukanahaya gudihii waa ka batay baraandhadii waa ka batay bannaankaa loogu dukanahaya marka taas waxaan u soo jeedinaynaa codsi ummadda muslimiinta ah oo codkayna aad gaara oo dhow oo dheer inta muxsiniinta ah oo codkaayna gaara waxaan ka codsanaynaa inay masaajidkan gargaar nooga geystaan wax nagala qabtaan hataa baatigiisi waa dhammaaday baawgiisi waa dhammaaday inuu soo dumo oo dadka kusoo kordhaca halis ah annagana awooddii inta hadda dumis oo baalkan la dumiyey oo la bilaaba awooddii waa noo gaari waayday ximintaynana waa ka qaadanaynaa haddii ay noqoto kaalmo inay nala siiyo marka muslimiinta muxsiniinta iyo nin kastood codkaayna gaara oo ajir doonayo muslimiinta dhexdeeda ajir ka doonaya waxaan ka codsanaynaa oon aad iyo aad cod dheer uga codsanaynaa in masaacado nala siiyo in nala kaalmeeyo waxaan codsanaynaa hay-adda la yidhaha axyaa ulturaat inayna kaalmaysa aan aad u codsanaynaa maadaama wakhti dheer aan ku xirnaynay baryada aynan ay daba socotay rajana ayna geliyeen xogaho inayna kaalmeeyaan garab inayna siiyaan oo ayna kaalmeeyaanaan codsanaynaa alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi waaalihi wasaxbihi wasalam waa walaalkiin maxamed nuur oo imaamka masaajidka ah halkan waxaan maaragtay insha allahu tacaala aan ka soo jeedinaa baahida masaajidkan aas leeyahay masjid ra-uuf oo ku yaala magaalada riba oo ku taalla bariga wajeer masaajidkan waxaa dhisan yahay saddex iyo labaatan sana xilliga la dhisayna sidii ninka odayga ugu horrey u sheegay dadka saan uma badneen hadda laakiin bobulationka waa batay masaajidka waa nagu yaraaday bannaanka masaajidka ayaa lagu dukadaa waxaa waye masaajid gudaha waa deeqi waaye baraandho yar aas leeyahy baraandhadina waa ka bateen dadkii bannaanka ay ku dukanayeen waxaan codsanaynaa dadka muslimiinta oo cod kayna aas gaaray mid dhow i mid dheerba in masaajidka ay wax nagala qabtaan oy garab naga siiyaan oo masaajidka noola fakiyo oo noola weyneeya taasaan muslimiinta ka codsanaynaa hay-adda uu maamulo walaalkeenna cabdiwahaab sheekh cabdulaahi iyo inta la shaqaysa ninkaas oo cabdisheekh cabdiwahaab la shaqaysa waxaan ka codsanaynaa in codsigayna haddaas ku soo gaara masaajidka aas noo ballaarisa oos nagala qayb qaadata intaasaan codsigayna insha allahu tacaala ilaahay aan barakeeyo haddaba ciddii doonayso inay masjidkaasi wax ku darsato waxa aad la xiriiri kartaa nambarka ah eber toddobo labaatan iyo saddex afartan iyo toddobo koob iyo toban eber labo zero seven two tree forty seven eleven zero two oo uu leeyahay jiif cabdi shakuur iyo sidoo kale nambarka ah eber toddoba labaatan iyo shan soddon lixdan iyo sagaal lixdan iyo kow zero seben two five thirty sixty nine sixty one oo uu leeyahay sheekh maxamed nuur imaamka masjidkaasi